بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى كتاب الصيام هذا مثكني كتاب الصيام كتاب أحكام الصيام صومك أحكام تيسي أحكام تاس كتاب كيديو sheekha raximah llahu tacaala bacdama uu soo dhammaystiray axkaamtii salaadii iyo sakadii waa qeybtii saddexaad ee cibaadaadka ka mid a waa soomka iyo axkaamtiisii soomka waxaa la farad yeelay sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah wuxuuna ka mid yahay soomku cibaadooyinka qadiimiga ah oo ilaa ummadihii ummaddeenna ka horreeyey waxay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku farad yeelay soomka waka ilaahay jala jalaaluhu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ahow waxaa laydinku waajib yeelay soomka sida ummadihii idinka horreeyey iyagaba soomka loogu waajib yeelay aayaddaasi marka waxay ina tusin soomku inuusan ka mid ahayn masaa'ilka ummaddan khaaska ku ah bal inuu yahay cibaado qadiimi ah ee caam ah nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu soomay sagaal ramadaan ayuu soomay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh sagaalka ramadaan ee nabigu uu soomay sala allahu calayhi wasalam sideed waxay ku dhammaanayeen labaatan iyo sagaal hal ramadaan ee ka mid a ramadaanadii uu soomay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ku dhammaanayey soddon oo buuxsamay inta kale ramadaanaadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu soomay waxay ku dhammaanayeen labaatan iyo sagaal wa sharaa'idu wujuubi siyaami soomka waajibnimadiisa waajibnimada shuruudaheedii halaathatu ashyaaa saddex shay sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah allahu tacaala shuruudaha qofka la dhihi karo soomku waajib ayuu ku yahay waa saddex shardi qofkii laga helo al-islaamu islaamnimo islaamnimo la yidhi waxaa baxay qofkii gaalka ahaa qofku hadduu gaal yahay soomka iyo salaada iyo sakada waxaa ka horeeya towxiidka ka horeeya waa inuu horta marka hore xerada islaamka iyo xuduudda islaamka waa inuu soo galo markaa kabacdi ayaa waajibaadka farciga ah markaa kabacdi ay imanaya walbuluuqu qaangaarkii wey waxaa kaloo shardiga qofku inuu qaangaaro hadduu saqiir yahay soomka waa lagu sii tababari sida salaada loogu tababaro oo kale waa soomahayaa waa loo sunneeyaa inuu markaa weliga qofka saqiirka mas-uulka ka ah inuu salaadana amro soomkana uu amro toddoba sano wixiiba ka dambeeya laakiin waajibkuma ahan saqiirka inuu soomo walcaqlu caqligii wey caqli layidhi waxaa baxay qofku hadduu majnuun yahay uu iska waalan yahay salaaduna kuma waajibto soomkuna kuma waajibo maxaa yeelay xadiiskii nabigeena sala allahu calayhi wasalam ee abu daawuud uu sunankiisa ku warinayey nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rufica alqalamu can halaaa saddex ruux qalinka waa laga kor yeelay oo waxba looma qoro can innaa'imi qofka hurdaya xataa yastayqida ilaa uu ka baraarugo qofka hurdaya ilaa hurdada uu ka soo tooso waxba looma qoro waxa uu ku calwasaadayo wuxuu isaga hadlayo oo dhan waxba loo qori maayo wa cani sabiyi xataa yaxtalima saqiirkiina qalinka waa laga kor yeelay ilaa uu ka qaangaaro wa cani ilmajnuuni xataa yacqila ruuxii waalnaa isagana waxba looma qoro ilaa uu caqli ka yeesho oo caqligiisa uu soo laabto waalqudratu awood weeye cala asawmi soomkii waa inuu qofku uu awood u leeyahay waxaa kaloo shardi ah qofku inuu soomkii uu awood u leeyahay soomkii inuu awood u leeleeyahay layidhi maxaa baxay qofkii harimka ahaa ee waayeelka ahaa iyo waayeelnimo darteed la soomi waayey dee inuu soomo waajibkuma aha taa beddelkeedii waxaa ku waajibaya raashin inuu iska bixiyo oo fidye uu bixiyo ayaa ku waajibay wa faraa'idu sawmi soomka waajibaadkiisii arbacatu ashyaa afar shay sheekha halkan wuxuu ka bilaabi soomka marka qofka la leeyahay soomku uu ka ansaxay maxaa ku waajibay inuu sameeyo anniyatu niyadii ko waxaa waajiba soomka inuu niyeysto niyo la-aan soomku ma ansaxayo weliba niyadaas waxaa shardi ah qabla alfajri salaada fajirku intaysan dhalanin waa intii habeenku uu jiro intii habeenku uu jiro oo salaada subaxa aysan dhalanin waa inuu niyeysto maxaa yeelay nabigeena salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yihi man lam yubayit الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lahu man lam yubayit الsiyaama soomka qofkii aan niyeysan qabla اlfajri fajarka ka hor qofkii soomka aan niyeysan falaa siyaama lahu qofkaasi wax sooma oo ka ansaxay ma jiraan uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam marka soomku hadduuba waajib yahay waa in salaada subxiga intaysan dhalanin ka hor inuu qofku niyeysto shardi anniyatu niyadiigu waalimsaaku ka afaysashow waa in laga joogsado oo laga afaysto can ilakli cuniddii iyo washurbi cabiddii waxaa kaloo shardiga soomka qofka waajibaadkiisa ka mid ah waajibaadka soomka waxaa ka mid ah qofku inuu iska ilaaliyo cunidda iyo cabidda wa in qalla haba yaraado waxa uu cabayo iyo waxa uu cunayo yacni wax yaroo dhibac biyaba allah ka dhigo hadduu qofka uu laqo oo qasad uu u laqo camdi kas isagoo xasuusan inuu sooman yahay soonkiisi wuu ka buray haddii xabad sinsimahoo kale hal xabo oo xabad sinsimaha ama xabad genley ama xabad beriisa hadduu qofkii uu cuno isagoo soomkiina markaas xasuusanaya soomkii waa ka buri marka shaygu wuxuu inay bataan cunidda iyo cabitaanku inay bataan shardi ma aha waljimaaci jimaaciina waa inuu qofku ka afaysto waajibaadka soomka waxaa ka mid a haweenaydiisii waa inuusan isticmaalin oo uusan jimaacin qofku hadduu sooman yahay haweenayda iyadana waa inay jimaaca ay iska ilaaliso ninka ragga isaguna waa inuu jimaaca uu iska ilaaliyo wa tacamudi alqay-i matagga u qasdidiisii waa in laga afaysto waa inuu qofka saa'imka waajibaadkiisa waxaa ka mid a matagga inuu iska ilaaliyo inuu kas isku matajiyo oo kas isku matajiyo la yidhi maxaa baxay haddii mataggu uu ka soo fakado uu soo dhaafay mataggii isagoo kas aan isku matajinaynin ayaa mataggii uu ka soo fakaday markaa soomkiisi waa saxiix soomkiisii waa saxiix waxaana tusinaya daliil u ah xadiiskii abi daawuud ee nabiga salى اllahu calayhi wasalam uu yihi man daracahu اlqay-u qofkii mataggu uu ka soo fakado wa fii riwaayatin wa huwa saa'im riwaayo kale waxaa ku sugnayd isagoo sooman qofkii mataggu ka soo fakado falaysa calayhi qadaa'un isaga dushiisa wax qallo ah oo lagu leeyahay ma jiraan waman istaqaa'a qofkii ismatajiyana camdan kas isku matajiya falyaqdi ha soo qadeeyo qofkii laakiin kas isku matajiya soonkaasi wuu ka buraya ha soo qadeeyo saasuu ula jeedaa rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka caleyh marka matagga labadaasaa loo kala qaadiyo qofka hadduu matagga iska keenana soomkii wuu ka buray hadduu mataggu ka soo fakadana soomkiisi waa u jiraa saxiixo waladii kii yufdiru bihi ladigaas assaa'imu qofka sooman shayga uu ku afurayo casharatu ashyaaء toban shay toban shay ayaa soomka burinaysa oo qofkii uu ku afuraya soomkii ka burinaya tobankaa shay mid ka mid ah hadduu sameeyo soomkiisii wuu ka buray maa ayiladii kii weye wasala huwa maaguba gaaray camdan min camdin kas u gaaray ila aljawfi dhexda gaaray jawfkii qofka dhexdiisii iyo calooshiisii iyo gudihiisii ayaa kas wax u gaaray waxaas kaska gaaraya wuxuu doona ha noqdo oo calooshiisa gaaraya muctaad aw hayra muctaad yacni shay loo caado leeyahay in caloosha la geeyo oo cunto iyo cabitaana ha noqdo ama ha noqdo waxaanba bini aadamku caado uusan u lahayn maalan qoray oo kale qoray yaruu laqay soomkii wuu ka buray kasuuna u laqay isagoo sooman oo soomkii xasuusan waa ka buray shardi ma aha waxa jawfka gaaraya ee caloosheeda gaaraya in ay noqdaan wax muctaadah oo caado loo lahaa in caloosha la geliyo shardi ma aha walow qoraba allah ka dhigay haddaad laqdo caloosha uu kaa gaaro soomkaagii wuu kaa buray wara'si madaxa gaara madaxa waxa gaaraya yani madaxa dhexdiisa waxa galay waxaa loola jeedaa min ma'muumatin ma'muuma ku dhacday ma'muuma waxaa la yidhaha dhaawaca yani madaxii ayaa laga dhaawacay madaxiiyaa qodmay madaxiiyaa qodmay oo laga dhaawacmay meeshii madaxa ka duleeshay oo dhaawac uu ka gaaray ayuu daawo isaga shubay oo gudaha madaxa gelaysa baadil soonki uu ka buray markaas madaxa gudihiisa haddii daawo qofku isaga shubo oo madaxii inta ma'muumo ay ku dhacday ma'muumo waa dhaawac madaxa gudihiisa gaaray dhaawaca ma'muumadaha madaxii ka soo gaaray daawo isaga shubay daawadaasi madaxii u dhaadhacday gudihiisa soonkii uu ka buray marka walxuqnatu ku shubidii wey fii axadi sabiileyn labada jid mid ka mid a in wax lagu shubo labada jid maxaa loola jeedaa meesha laga kaadiyo iyo meesha laga saxaroodo labada meelood meel ka midahu wax isaga shubay daawo iyo wax la mida tusaale ahaan bawaasiiraa hayay xanuunkan bawaasiirta markuu hayay dhakhtarkii wuxuu usoo qoray inuu markaa goojo isaga shubo dabada inuu goojo isaga shubo meesha laga saxaroonayo ee dhakhtarkii usoo qoray isagoo soomano marka goojo dabadii isaga shubay waa ka buri soonka soonkii uu ka buri ama meesha laga kaadinayo ibta ah ayuu daawo isaga shubay ama dabadii wax isaga shubay ama daawo ha noqoto wuxuu doona ha noqdo daawada tusaale un baan ula jeedinaa waa ku miaalinaynaa walqay-u matagii ayaa soonka burinaya camdan caamidan xaaluu yahay isagoo u kasay uu matagay uu matagay kas isagoo isu matajiy oo soomkiina isagoo xasuusan ayuu kas isku matajiyey waa buray soomkii wuu ka buray walwad-u wadigii weeye isticmaalkii haweenka haweenkiisii xaaskiisii ayuu isagoo sooman uu isticmaalay camdan caamidan xaal uu yahay isagoo u kasaya fi lfarji farjigii dhexdiisana uu wadiyey waa cawradii haweenka way farjiga cawrada haweenka farjigaas ayuu cawradiisii dhex geliyey soomkii wuu ka buray waa haddii uu markaa yahay yani ashyaadan oo dhan markay wax burayaan waxaa shardi ah maca alcilmi waalikhtiyaar waxyaalahan o dhan markay wax ku burayaan waa inuu qofku ikhtiyaarkiisa ku sameeyo ama haddii ashyaadan oo dhan qofka lagu khasbo soomku kama buray kasoo bilow maa wasala camdan ila aljawfi waalra'si waalxuqnatu fii axadi sabiileyni waalqay-u camdan waalwadu camdan fi lfarji arrimahaasoo dhan haddii lagu khasbo soonku kama buray maalan cuntadiyaa lagu khasbay oo waxaa la yidhi qasab cuntadan ku cuna ma waa lagu dilahaya isagoo sooman markaasuu iska cuno kama burayo soomkiisa marka ashyadan o dhan waxaa shardi ah ikhtiyaarkiisa inuu u sameeyo waxaa kaloo shardi ah inuu cilmi ahaan ku sameeyo isagoo og waxaana inay soomka ay burinayaan ama hadduu jaahil yahay jaahil macduura oo loo cudur daarayo jaahilka macduurkaana dhowr goor waanu soo qaadanay waa qof ku soo barbaaray meel culimmada ka fog ama qariibulcahdi bilislaam ah oo islaamnimada ku dhow walinzaalu mani dejintii mani dejin maniyaa ka timid mani ayaa ka timid qofkii soomanaa haweeneydii ha noqdo ama ninkii raggaa ha noqdo qofkii isagoo sooman ayaa mani ay ka timid manidaasoo can mubaasharatin taataabasho xaggeeda ka ahaatay haweeneydii ayaa ninkeydii taabatay ninkii haweeneydii taabtay sidaasaa maniyo uga timid waanu sooman yahay soonkii wuu buray can mubaasharo la yidhi maxaa baxay manida hadda sheekhu wuxuu shardi uga dhigay inay mubaasharo ku timaado oo yacni taataabad ay ku timaado waxbuu taabtay ama waxbuu dhunkooday haweenaydiisiiu taabtay ama uu dhunkooday markaasaa manidii ay ka timid ama iyadiiyaa manidu ka timid waa isla mid ragga iyo dumarka masalada isaga mid wooda waxaa baxay haddii ixtilaam manidu hadday ixtilaam uga timaado ixtilaam waxaa loola jeedaa yani isagoo hurdaya isagoo hurdayuu riyooday oo wuxuu ku riyooday haweeney isagoo isticmaalayo ku riyooday isagoo hurdaya maniyaa marka sidaa uga timid manidaasu soomka ma burinayso yani qofka waaba iska hurdahaya qofka waa hurdahaya soomka marka kama burayso waxaa kaloo meesha ku baxay fikir haddii manida uga timaado waa soo jeedaa laakiin wuxuu ku fekeray arrimihii jimaaci iyo xaaskii iyo wuxuu samayn jiray uu ku fekeray sidaasaa maniyu uga timid kama burayo soomkii fikir haddii manidu uga timaado waxaa kaloo la mida nadar haddii manidu uga timaado nadar haweenayuu fiiriyey fiiradaasaa manidu ay uga timid iyadana soomka kuma burayo laakiin culimmada fuqahada waxay leeyihiin mas'alada nadarka fiirinta haweeney uu fiiriyo marka laleeyahay manidu hadday ka timaado soomku kama burayo waa haddii caadadiisu aysan sidaas ahaa jirin in lam tajri caadatuhu calaa daalika waa caadadiisu haddaysan sidaas ahaan jirin ama hadduu caadadaa isku og yahay oo markuu haweeney fiiriyaba in meniyu ka imaanayso uu dabeecadiisu sidaa isku ogaa oo asagoo sidaa isku og uu haweeneydii fiiriyo oo sidaa meniyu uga timaado soonkii waa ka buri lana isagaa ugu qastay markaa wuxuu isku og yahay uu soomkii ku burinahaya markaa wuxuu og yahay ayuu soomkiisii ku burinahaya markaa waa is og yahay caadadiisu inay tahay haweeney inuu hadduu fiiriyo inay markaa menidu ka imaanayso isku og yahay caadadiisuna waa sidaa waa ka buraysaa taas laakiin qofkii aan dabeecadiisu sidaa ahayn oon isku ogeyn dabeecadiisu inay sidaa tahay oo maalin un ay ku dhacday kama burayo marka masalada sidaasaa loo kala farqin haweeneydana waa la mid axkaamta iyo inzaalka oo dhan ragga iyo dumarku ay ku siman yihiin haweeneyda iyadana haddii nin ragga ay fiiriso oo markaa meniyu ay ka timaado hadday caado sidaas ay u lahayd soomkeedii waa ka buraya iyada walxaydu dhiiggii caadada ahayd waxyaalaha soomka burinaya waxaa ka mid ah haweeneydii iyadoo sooman ayaa dhiiggii ka yimid dhiiggii caadada ayaa ka yimid waa ka buri soomka wanifaasu dhiig umuleedkii haweeneydii waa umushay iyadoo sooman waa umushay caruurkaa ay dhashay oo nifaaska ah ayaa wuxuu burinayaa soomkii waljunuunu waalidii wo qofkii isagoo sooman ayaa maskaxdiisii tagtay uu waashay waa ka buri soomka wariddatu diin ka bixidii wo diintiiuu ka baxay ridduu sameeyey walciyaadu billaah soomkii waa ka buray marba hadduu riddaba uu sameeyey wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi soomi soomka dhexdiisa waxaa lagu sunneeyaa alaaatu ashyaa saddex shay ayaa soomka lagu sunneeyaa soomka waxaa lagu sunneeyaa saddex arrimood tacjiilu lfidri afurka dedejintiisayaa la sunneeyaa bacda taxaquq min guruubi shamsi markuu xaqiiqsaday qoraxdu inay dhacdo waa inuu hore ka afuro ma ahan adigoo shakisan inaad afurkii aada iska dedejiso masalada loolama jeedo waxaa lagala jeeda waxaa weeye tacjiilu اlfitri bacda ataxaquqi biاlguruubi qoraxdu inay dhacday qofku markuu hubsado horay waa inuu ka afuro waa sunnooyinka uu noo sunneeyey nabigeena salى اllahu alayh wasalam xadiiskii imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayey ayaa nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu alayh wasalam laa tasaalu ummatii bikhayrin ummaddaydu khayr kama zuulayaan maa cajalu lifdaar inta ay afurka dedejinayaan wa akharu suxuura suxuurtana ay dib u dhigayaan afurkana ay dedejinayaan khayr kama zuulayaan yuri nabigu sala allahu alayh wasalam marka khayruu ku tilmaamay nabigu sala allahu calayh wasalam afurka oo la dedejiyo wa taakhiiru suxuuri suxuurta dib u dhigisteedii ayaa la sunneeyaa qofka sooman inuu suxuurta dib uu dhigo xibinka dambe oo habeenka inuu suxuurto oo uusan soo hormarinin suxuurta ayaa isagana loo sunneeyaa xadiiskii hadda aanu soo maraynay wa akharuu asuxuur intay ummaddeyda suxuurta ay dib u dhigayaan laakiin maxaa shardi ah taakhiiru suxuur waa sunna marka la leeyahay maa lam yu-addi ilaa shakin waa hadduusan shaki ku gaarsiinin ama haddaad is leedahay ama salaaddii dhalatay ama habeenkii baaqi yahay ama salaaddii waktiga aadaanka fajarka la gaaray dee xilligaa inaad gaarsiiso lama rabo suxuurta xaalatu shaki inaad gaarsiiso waa adigoo xaqiiqsan habeenkii inuu baaqi yahay suxuuro dibna u dhigay adoo suxuurtii dib u dhigay xaqiiqsanna habeenkii in weli aada ku dhex jirto oo yani laakiin shaki ha gaarsiinin wa tarku lhujri shayga xun ka tegiddiisii ayaa la sunneeyaa shaygaas xunoo min alkalaami ee hadalka ah waxyaalaha xumaatada ah oo dhan oo hadalka ah inuu qofku ka fogaado dee xumaatada in laga fogaado oo kashatmi waalghiibati waalnamiimati wa naxwi dalik aflagaadada iyo xanta iyo caayda iyo waxyaalahaas in laga fogaado waaba waajiba oo ramadaan iyo keyrkiisba waa waajib laakiin waxaa sunnada sheekhu uu kala jeeda waxaa weeye waajibkii tan waxaa ku sii darmay bil ramadaan inaad joogto bil ramadaan marka waa waajib oo ramadaankii uu sii adkaynayo waa waajib yacni sunna maca alwaajib waa waajibkiioo gooni ah oo weligiisba waajib ahaa in caayada iyo aflagaadada iyo waxa foosha xun laga tago weliba khusuusan waxaa lasii adkeeyey haddana oo sunno khaasa looga sii dhigay ramadaanka dartii waajibkiina sidii u taagan yahay waajibkii in laga fogaado hadalka foosha xun xadiiskii nabigeena salى اllahu عalayh wasalam ee bukhaari uu warinayey ayaa nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ku yihi من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قف كان استجتين قول الزور هذا الكبينة والعمل به بزور يبينت إن لقول رقمه وفي رواية والجهل هذا الجاهل لماذا قف كان كتجين فليس لله حاجة إلهي وحدنا كمرها في أن يدع طعامه وشرابه cuntadiisii cabitaankiisii inuu isaga tegay dan ilaahay kama lahan marba hadduu qofku wuxuu doonaba isaga hadlayo wuxuu doono isagoo sooman hadduu ku hadlayo ilaahay ma danaynayo gaajadiisa oo wax ajira gaajadii kama helayo wayaxrumu waxaa xaaraama siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soomidoodu xaaraan wey shan maalmood in la soomo xaaraan wey alciidaani labada ciidood waa ciid ulfidri iyo ciid uladxaa labadaa ciidood in la soomo waa xaaraan xadiiskii bukhaari ayuu nabigu ku diiday sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiis abi saciid alkhudri wuxuu ahaa ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can siyaami yowmeyn rasuulku wuxuu diiday sala allahu alayh wasalam laba maalmood in la soomo yowmi alfidri wa yowmi annaxri maalinta ciidulfidriga ah iyo maalinta yowmunaxriga yowmunaxriga waa ciiduladxaa hidda udxiyada maalinta tobanaada waxaa la yidhaha yowmu naxri naxri waxaa laga wadaa gowraca waa maalintii xoolaha la gowracayay maalinta tobanaad ee ciidda ah labadaas maalmood oo labada ciidood loola jeedo waa diiday nabigu sala allahu alayh wasalam in la soomo xaaraan oo soomku soon oo dhan a loola jeeda soon oo dhan ayaa xaaraan ah ama ha noqdo soom qada ah ood leedahay maalmaha ciidan soon iska soo qadaynaa xaaraan ama soon nadara ha noqdo wax yani kulli soom oo dhan a xaaraan noocuu doono ha noqdo وأyaamu تashriiqi hilba weradka maalmihiisii iyaguna waa xaaraan maalmahaasu aلثalaaثatu saddexda ah saddexda maalmood ee loo yaqaano ayaamu tashriiq iyagana in la soomo xaaraan saddexda maalmood oo ayaamu tashriiq loo yaqaan waa saddexda maalmood oo ciidda udxiyada ka dambaysa hadda tusaale ahaan ciiddii hadda dhoweyd waa tii jimcaha noogu soo beegantay sabtiga axadda isniinta saddexdaas maalmood lama soomi karo xaaraanaya ayaamu tashriiqaa la yidhaha saddexdaas maalmood tashriiq waxaa loogu magacaabay hilbawarad loogu magacaabay waa markii udxiyadii ay badato xoolihii la gowracayay ayaa carabtu waxay samayn jireen saddexdii maalmood yacni hilbahay oodkaca jireen markaasay qoraxda ku qallaji jireen iyagoo sidaa u dhaadheeroo hilibka oodkacanaya intii hilibkii faraha ka batay marka saasaa maalmihii waxaa loogu magacaabay maalmihii hilbawaradka tashriiq tashriiq qoraxda markaa sidaa lagu qallajinayo hilbaha hilbaha udxiyada marka saddexdaa maalmood iyagana in la soomo soom sunno ah iyo mid nadar ah iyo mid qada ah midna in la soomo waa xaaraan lama ogola wayukrahu waxaa la nacaa oo karaahiye ah laakiin karaahiyadan waa karaahatu taxriimu sheekhu ula jeedaa liannahu kutubta fuqahada ee fiqiga shaaficiga yowmu shakiga in la soomo waa xaaraan karaahiyadii caadigaadi loolama jeedo karaahatu taxriimu wayukrahu waxaa la nacaa taxriiman karaaho oo xaaraan ah waxaa la nacaa sowmu yowmi shaki maalinta shakigu jiro maalintaas soomkeedii ayaa la nacaa ilaa an yuwaafiqa yowmu shakigu caadatan caado inuu waafaqo maahane caadadaasoo lahu shaksiga u sugnaatay caado uu lahaa jiray in maalintaas ay soo waafaqdo maahane waxaa kaloo sheekhu inoo sheegi maalintii la yidhaaho yowmu shakiga waa karaahatu taxriim karaaho xaaraan loola jeedo waa xaaraan maalinta yowmu shakiga in markaas la soomo yowmu shakiga waxaa weeye ulajeedada laga leeyahay wa huwa yowmu halaaثiina min shacbaan waa maalintii shacbaan ugu dambeysay oo shacbaan uu soddon ahaa bisha shacbaan maalinta ay soddonka tahay alladii yashuku fiihi الnaasu waa maalinta dadku ay ku shakisan yihiin hal huwa min shacbaana aw min ramadaana maanta ma ramadaana mase waa shacbaan soddonkiisii maalintaas shakigaasi jira wey shakigaas marka yowmu shakigu wuxuu ku iman karaa laba sabab laba sababuu ku iman karaa bian lam yatacayan alraa-yi bian lam yatacayan alraa-yi qofka arkay inaan magaciisa la garanayn oon la oqoonba oo suuqa waxaa la wadaa bishii waa la arkay waa la arkay xalay bishii waa la arkay wariyaa arkay qof sheegaya ma laha war haddii yaa arkay qofka arkay mayo waa la arkaa la sheegay la sheegay yowmu shakiya la yidhaha qofka raa'iga haddaan la garanayn wuxuu yahay oo magaciisii iyo meeshu yani bisha ku arkay iyo midna aan la garanayn yowmashaki sababka labaad yowmashaki uu ku noqon karo ow ra'aahu fasaqatun ow sibyaan waxaa arkay dad faasiqiin ah oo shahaadadoodii aan la cuskan karin dad faasiqiinoo taarikusalaada salaada aan tukanayn ama dhiigii cabaheed dilay oo macaasi waaweyn gelaya oo tuugo ah waxyaala noocaasa bishii arkay waa dad aan lagu kalsoonaan karin ow sibyaanun ama caruura bishii arkay taasina waa sababka labaad oo yoomka uu ku noqon karo yowmushaki yowmushaki marka labadaas sabab wey bian lam yatacayan alraa'i waa la arkaya laleeyahay qofkiina lama yaqaano waa laisdhex marsiinaayo sababka labaadna waxaa weeye ama waxaa arkay fasaqatun ow sibyaan dad faasiqiina oo shahaadadoodii iyo markhaatigoodii aan lagu kalsoonaan karin ama waxaa arkay dad caruura labadaas wuxuu ku noqon karaa yoomku yowmushaki uu ku noqon kara ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqo maahane yowmu shakigii caadatan caade inuu waafaqo maahane caadadaasoo lahu shaksiga u sugnaatay caado qofka uu lahaa in maalintaas ay ku soo beeganto mahane oo caado qofkuu lahaa ay ku soo beegantay yowmu shakiga waxaa loola jeedaa tusaale ahaan wuxuu soomi jiray maalinta isniinta ah maalinta isniintaa waxay ku soo beegantay oo soomka sunnada uu soomi jiray yowmu shaki waa soomi karaa markaas maxaa kaloo la mid ah qadlihiina waa la mid hadda sheekhu wuxuu inoo sheegay ilaa an yuwaafiqa caadatan waxaa kaloo la mid ah wakadaa qadaa-un qadlihiina waa la mid maalintii yowmu shakigaa waxay ku soo beegantay maalin uu doonayo inuu soomka soo qalleeyo waa soom waajiboo lagu lahaawo soo qadaynayo iyadana way bannaan tahay haddii caado usoo tixnayd oo soom sunno ah usoo tixnaa caado uu ku lahaa yowmu shakiga ay iswaafaqaan uu soomi karaa qadla hadduu maaragtaa isagana sidaasoo kale uu waafaqo qadlihii isagana uu soomi karaa ama haddii labadaas sabab midna uusan jirin yowmu shakiga waa xaaraan weeye lama soomi karo wاlmuctamadu fi اlmadhabi taxriimuhu marka hoos kaa dhahaya sheekhu madhabka waxaa xoog ku leh taxriimuhu yowmu shaki in la soomo inay xaaraan tahay walaa yasixu mana ansaxayo yowmu shaki in la soomana ma ansaxayo لxadiiثi silةa iبn zufar qaala wuxuu yihi sila kunaa waxaan ahayn cinda camaar ibni yaasir fautiya waxaa la keenay bishaatin neef riyaha la keenay shaatadaasoo masliyatin lasoo dubay neef aryahoo lasoo dubay hilibkeeda lasoo shiilay ayaa la keenay faqaala markaasuu wuxuu yidhi camaar kuluu cuna fatanaxaa bacdu اlqowmi qowmkii qeyb ka mid aha ka fogaadeen hilibkii faqaala wuxuu yihi bacdu اlqowmku inii saa'im qola waxay dhaheen neefkan la shiilay annagu ma cunayno waan soomana faqaala camaar wuxuu yidhi saxaabigii man saama qofkii sooma alyowma aladii yashuku fiihi الnaasu maalinta dadku ay ku shakisan yihiin qofkii sooma faqad casaa abalqaasim nabigeenu caasiyey sala اllahu wslam wbaaraka aleyh abulqaasim rasuulkaa loola jeedaa sala اllahu alayh wasalam waman wadica qofkii wadiyey wadiga yacni waa isticmaalka xaaskiisii qofkii isticmaalay islaantiisi waman wadica qofkii wadiye oo isticmaalay fii nahaari ramadaana maalin ramadaan dhexdeeda caamidan xaal uu u kasayo kas filfarji farji dhexdiisa wadiyey oo xaaskiisii isticmaalay maalin ramadaan isagoo kas u ah fa calayhi shakhsigaas dushiisa waxaa ah alqadaa'u qado oo maalintaas inuu soo qadeeyo iyo walkafaaratu kafaara gud sheekhu masale meesha wuxuu kaaga sheegay maalin ramadaan qofkii xaaskiisii u taga isagoo camdan ah fii nahaari ramadaan la yidhi maxaa baxay fii layaali ramadaan habeen ramadaan ilaaha u fasaxay jalla sha'nu oo cuntadii iyo cabiddii iyo jamaacii iyo arrimahaasoo dhan dee waaba la fasaxay oo sharcigaa fasaxay caamidan la yidhina maxaa ku baxay naasiyan uu ishalmaamay maalin ramadaan uu xaaskiisii isticmaalay soonkiiba maba ogeynba waa is-iloobay dee lagama rabo kafaaradan soomkiisina waa u jiraaba soomkiisi kama burayo waa saxiix qofkii marka kas maalin ramadaan farji uu isticmaalay fa calayhi shakhsigaas dushiisa alqadaau qada ahaaday maalintaas inuu soo qadayo walkafaaratu kafaarana way ahaatay kafaara gudna waa laga rabaa oo kafaara gudka maxay tahay yacni dembigan uu sameeyey dembigan khatarta ah uu ku dhacayo maalin ramadaan oo sharcigu uu ka xarimay jimaaci jamaaca uu sameeyey kafaara laga doonay wahiya kafaaradu cidqu raqabatin luqun xoraynteedii wey luqun waxaa loola jeedaa macnaa addoon waa min tacbiir اljuز'i wa iraadat اlkulli qeyb ayaa la cabiray addoonkii oo dhanaa loola jeedaa cidqu raqabatin addoon xorayntiisii wey addoonka waa inuu xoreeyo raqabadaasoo mu'minatin ilaahay rumaysay addoon ilaahay rumaysanaya rasuulkiisa salى اllahu عalayه wasalam waa inuu addoonkaas uu xoreeyo raqabatin mu'mina la yidhi maxaa baxay waxaa ku baxay raqabatin kaafira ma ansaxayo kafaare la ysagama bixin karo addoon gaala ayuu xoreeyey ma ansaxayo taas addoonku waa inuu yahay addoon muumina fain lam yajid hadduusan helin addoonkii sida hadda xilligan ba jirta waaqican hadda aan ku noolnahay casrigan addoon la xoreeyo lama helayo addoonoo dhan ma jiro xilligan lama hayo hadduusan marka addoonkii helin sida casrigan hadda la joogo facalayhi dushiisa waxaa ah shaksigaas siyaamu shahrayni laba bilood soomkooda labadaas bilood oo mutataabicayni ee xiriir ah laba bilood oo xiriir ah waa inuu soomo halkii maalinuu adkaysan waayo iyagoo habeenkii dhammaan loo fasaxay oo habeenkii oo dhan xaaskiisii loo fasaxay inuu jimaaco maalintiisiiuu iscelin waayey dhibka ka dhashay fiir laba bilood oo xiriira oo weliba xiriir weeyo haddii uu kala jaro oo intuu bil iyo labaatan iyo siddeed maalmood bil iyo labaatan iyo siddeed maalmood hadduu soo soomay maalinta labaatan iyo sagaalaad uu kas isaga afuro isaga daayey soo bilaaway haddana koow ka soo bilaaway sifir la isagaa waxa weeye dhibkaa isku geystayoo habeenkii oo dhanaaba sharcigu ugu ogolaaday inuu xaaskiisa iska jimaaco maxaa maalintii ku watay fain lam yajid hadduusan helin addoonkii facalayhi dushiisa waxaa siyaamu shahrayni laba bilood soomidooda labadaas biloodoo mutataabicayni ee xiriir ah fain lam yastadic hadduusan awoodin oo labadii biloodna ma soomi karo labadii bilood awood uma lahaa inuu soomo oo wuxuusan u soomi karin limaradin marad ayaa jira ow haramin ama duqnimaa jirta oo laba bilood nin hadda kari kara inuu laba bilood xiriiriyo awood umalaho waayeelnimaa jirta ama waaba xanuunsan yahay facalayhi dushiisa waxaa ah idcaamu sitiina lixdan quudintoodii oo miskiinan min miskiinin miskiin ah waa inuu lixdan miskiin uu raashin siiyo lixdanka miskiin raashinka habka loo sinayana ma aha inaad qada u samayso lixdan miskiin loolama jeedo oo intaad beriiskii u kariso oo tiraa cuna sidaas loolama jeedo sidaas kafaaradu kaagama baxayso waa ka sheekhu ku dhahaya likulli miskiinin muddun miskiin kasta waxaa u sugnaaday muddun hal koombo oo raashin ah lixdanka miskiin miskiin walba hal koombo oo raashina weliba xabba saliim ah raashinkii weliba aan la shiidin al rabo raashinkii oon shiidnayn waa digirtii iyo beriiskii iyo qamadigii iyo ganleydii iyo adoon ka shiidin lixdan koombo ayaad soo iibsanay oon shiidnayn koombo kasta waxaad siinaya hal miskiin waa haddii qofku uusan awoodi karinin inuu labadii bilood uu soomo masalada waxaa tusinaya xadiiskii abu hurayra qaala abu hurayra wuxuu yihi baynamaa wakti naxnu anagu juluusun aan fafadhinno cinda الnabiyi nabiga agtiisa salى اllahu alayh wasalam id jaaءahu rajulun ninaa u yimid nabiga salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuula اllahi halagtu rasuulka ilaahayo waan halaagsan weyy qaala maa laka maxaa kugu dhacayu rasuulku salى اllahu alayh wasalam qaala waqactu calى imra'atii wa ana saa'imun islaanteydii yaan ku dhacay anigoo sooman anigoo soomano islaantii ku dhacay wa fii riwaaya fii ramadaan riwaayo kale waxaa ku sugnayd bil ramadaan ayaan islaanteydii ku dhacay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxu uhi hal tajidu raqabatan tactiquhaa addoon aada xorayso ma heli kartaa qaala laa wuxuu yihi maya ma heli karo qaala fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma awoodi kartaa laba bilood oo xiriira inaad soomto qaala laa ninku wuxuu yihi maya ma awoodi karo faqaala hal tajidu idcaama sitiina miskiinan ma heli kartaa lixdan miskiin inaad quudiso qaala laa mayuu yihi qaala abu hurayra wuxuu yihi famakata nabiyu nabigu meeshuu isaga nagaaday salى اllahu alيه wasalam fabaynama wati fabaynaa wakti naxnu anagu calaa dalika xaalka aan ku sugannahay utiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay salى اllahu alيه wasalama bicaraqin dembiil fiihi tamrun dembiil timiro ku jirto ayaa nabiga loo keenay salى اllahu alيه wasalam wاlcaraqu almiktal caraqu waa dembiisha faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxu ayna saa'il kii masaladii su-aalaya aawi faqaala ana ninkii wuxu uhi waa aniga qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam khud hada fatasadaq bih kan qaado oo sadaqayso oo lixdan miskiin ku sadaqeeyo timirtan faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi acalaa afqara mini ruux aniga iga dhibaato badan oo iga faqiirsan miyaa jira oon ku sadaqaystaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahay magaalada ruux aniga iga faqiirsan miyaa jira fa wallahi ilaah baan ku dhaartaahe maa beyna laabatayha magaalada madiina labadeeda buurood inta udhexaysa yuriidu alxaratayn labada buurood ula jeeda labada buurood oo magaalada ku hareereysan madiina dhexdooda ma aha nin ahlu beyt ahlu beytkaasu afqaru min ahli beyti ahlu beytkayga ka faqiirsan qoyskayga qoys ka faqiirsan magaalada ma degan buuri fadaxika nebiyu nabigu waa ku qoslay sala allahu calayh wasalam xataa badad anyaabuhu nabiga micyihiisii ilaa ay ka soo muuqdeen uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi adcimhu ahlaka de haddii marka wax kaa faqiirsan maysan jirin orodo ahalkaaga sii ahalkaaga quudi markaa kafaaradiina waa calaa raqabatihi kafaaradiina daynaa lagu leeyay maalintii uu helo walow toban sano kabacdiba allah ka dhigay ayuu iska gudahaya tanna waxaa la yidhi carruurtaada iyo ahalkaaga isaga geyso adiga yaab dee u baahan raashinka iyo timirta waman shaksigii shaksigaasoo maata geeriyooday walxaal calayhi shaksiga dushiisa siyaamun soon uu ahaaday soonkaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mid a udcima canhu cani ilmeyiti shaksigaas dhintay xaggiisa waa laga quudiyaa likulli yowmin maalin kasta muddun ayaa u sugnaaday maalin kasta hal koon baa laga bixin masaladan sheekha ulajeedada uu ka leeyahay waxaa wooye qofkii wuxuu geeriyooday iyadoo ramadaan lagu leeyahay maalmo ramadaan iyadoo lagu leeyahay ayuu geeriyooday tusaale ahaan musaafir uu ahaa wuxuu islahaa soo qadee maalmahan soo qaday islahaa ma qadayn isagoo awood u leh isagoo qadayn kara ayuusan qadayn ama waa xanuunsaday maalmuu xanuunsaday waad soo qadayn doontaa u islahaa jaalis waxaa soo maray uu ku qadayn karo mana qadayn kabacdi waktigayaa ku dhammaado waa dhintay qofkii sidii uu isku dhahayay alla ilaah soo qalle soo qalle oo jaanis badan uu iska dayacay waa dhintay qofkaas marka waxaa waajib noqonaya in tarikadiisi iyo marka hantidii uu ka tegey waa in lacagtii uu ka tegey masaakiinta maalin walba hal koon baa loo xisaabay haddii shan maalmood lagu lahaa shan koonbow toban maalmood haddii lagu lahaa toban koonbow haakada nidaamkaasaa loo wadi waana tarikadiisii waxa laga bixinaya tarikadiisii iyo qarashkii uu ka tegey ee laga bixinaya haddii qof la helo isaga tadawucayo oo dhahayo meydka xoolihiisii war dadka agoonta iyo dadkani ha dhaxlaane anaa ka bixinaya qof hadduu soo istaago anaa ka bixinaya waa laga aqbali oo waa laga yeeli laakiin sharcigu wuxuu dusha ka saaray hantidii uu ka tegey meydka laga bixinaya qof mutadawica oo isagu samafalaya hadduu soo istaagu yidhaha hantida yaan laga bixina anaa bixinayana waa laga yeeli laakiin sharcigu wuxuu mar walbaba dusha ka saaray tarikada tarikadaas wey oo dhaxalka ka hor intaan la dhaxlinba waa in waxyaalaha waajibaadka ah laga bixiyo meydka waxa weye markuu dhinto ma aha in la yidhaaho dhaxal ha laga bilaabo dadka hadda waxay u badan yihiin meydka hadduu geeriyado waxaa laleeyahay aawo dhaxaltooyadii laga bilaabo ma aha dhaxaltooyadii laga bilaabo waa in la weydiiyo wax duyuun ah ma lagu leeyahay meydka wax dayna lagu leeyahay xaj ma lagu leeyahay waajib ah oo isaga ku waajibay soon waajiba ma jiraan wax duyuunahoo isagu si gaara loogu leeyahay oo xuquuq bini aadama dayn ma jiraa xaq bini aadam xaqullaahi ma jiraa dayn xaqullaahi ah soomkanaa ka mid a waa xaqullaahi dayn xaqullaahi xajkaa ka mida uu ku waajibay uu ka geeriyooday arrimahaasoo dhan wasaayaad ma jiraa uu dardaarmay dad wax u dardaarmay ma jiraan arrimahaasoo dhan markii tarikada laga saaro markaa kabacdiyaa la leeyahay dhaxaltooyadii aabo markaa kabacdiyaa la dhaxal udcima waa la qudiyaa canhu shaksiga xaggiisa likulli yowmin maalin kastana waxaa u sugnaaday muddun ama likulli yowminta udcimaba ku tacalluj saasaa ku fiican udcima canhu meydka xaggiisa waxaa laga quudiyaa likulli yowmin maalin kasta waxaa laga quudiyaa meydka xaggiisa muddun hal koomba hal koon baa laga quudiya qof walbowna inta aada nooshahay waxaa wanaagsan in aada dadaasho oo inta aada nooshahay isticdaad aada samayso oo geerida markay kugu imaanayso ma ogide waa inaad diyaar mar walbaba aada u diyaar garooda wixii duyuunahoo lagugu leeyahay iyo wixii waajibaadaho aada iska lagugu leeyahay waa inaad iska bixiso dadkan aada ka tegayso iyo hantida aada ka tegayso ma hubtid sida la yeeli doono ha ictimaadin dadka mar walbaba aad ka tegi doonto xaaladda ay ku sugnaan doonaan iyo inay deynkii kaa bixin doonaan ma ogid waxaan goobjoog u ahaa hanti qole iyo aniga igu yidhaaheen noo dhaxal markaasaan waxaan weydiiyey wax duyuuna aabbiha ma lagu lahaa intaan dhaxalka laydiin qaybin duyuun ma jirtay oo waalidka lagu lahaa waxay idhaheen dayn ma ogin waxaan ku yidhi hantida ma ka soo xajiyey waxay idhaheen maya hantida kama soo xejiy waa hanti aad u badan hantida la dhexlay waxaa yidhi marka hantidii xajkii waajibkii waa xaqullaahi oo lagu leeyahay waa in laga saaro hantida halkaas la dhigo intaan laydin dhexlay mid ka mida wuxuu yidhi aabbe annaga miyaa gacma haynuu yidhi hadduu ka soo xajinayo wadaadow noo dhaxalu yidhi hantida noo qayb noo dhaxal gacmaha miyaan ku dheganaynuu yidhi hadduu soo xajinayo mid ka mida carruurta yaa dhaxlay carruurta isku mid ma ah marka waxaad dhici karta taas oo kale inay ku qabsato oo hantidii marka aad ka tagtay gadaashaada inaan duyuuntii lagaa bixin oo xajkii aan lagaa bixin oo wasaayaadkii aan lagaa bixin ayaa dhici karta marka sidaas awgeed qof walba intuu nool yahay inuu isku tashado ayaa wanaagsan oo wixii waajibaad ah ee duyuun ah ee markaa lagugu leeyahay iska bixi inta adigu aada nooshahay cidna ha ictimaadin washaykhu waayeelkii qofkii waayeelka ahaa in cajaza hadduu caajizo cani soomi soomka xaggiisa hadduu waayeelku ka caajiso yufdiru wuu iska afuraa waayeelku wayudcimu wuuna quudiyaa can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda muddan hal koombo ayuu maalin walba xaggeeda ka quudiya masaladan hadda aanu soo qaadanay oo ah qofka hadduu geeriyoodo iyadoo soon waajiba lagu leeyahay waa la quudiyaa oo maalin walba hal koombo ayaa laga bixin marka la leeyahay yacni haddii laga soomana maxay noqon raashin lagama bixin maalan shan maalmooda lagu lahaa shantii maalmood ma laga soomi karaa tobanna haddii lagu lahaa ma laga soomi karaa qofkii meydka ahaa waa laga soomi karaa leanna waxa weeye masaladan laba qowl uu ku leeyahay imaamu shaafici qowl qadiima iyo qowl jadiid ah ayuu ku leeyahay qowlkan hadda sheekhu uu matniga noogu qoray waa qowlkii qadiimka ahaa waxaan leeyahay qowlkii jadiidkii qowlkii jadiidka ahaa way qowlka hadda sheekhu uu matniga noogu qoray oo qowlka jadiidka wuxuu leeyahay raashinaa laga bixinayo qowlka qadiimka ah oo imaamu shaafici uu iska leeyahayna waxaa weeye laa yatacayanu alidcaam raashinku si gaara waajib uma ahane bal yajuusu asoom soomkuna waa bannaan yahay waa laga soomi karaa oo qadiimkaasaana lagu rajaxaa meeshan oo kale masaa'ilka waxay ka mid tahay qowlka qadiimka lagu rajaxo waana laga soomi karaa raashinna waa laga bixin karaa oo tusaale ahaan qofkii geeriyooday oo toban maalmood lagu lahaa tobankii maalmood waa laga soomi karaa qof waa ka soomi karaa haddii la rabana toban koombo waa laga bixin karaa waa sida qowlka qadiimka ah uu isagu qabo washaykhu waayeelkii qofkii waayeelka ahaa ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo in cajaza hadduu ka caajisay waayeelku cani sawmi soomkii hadduu ka caajisay yufdir waa iska afuraa wayudcimu wuuna quudiyaa can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda muddan halkoon buu ka quudiya ruuxii waayeelka ahaa waayeelkii hadduu ka caajisay soomkii oo uu arkay inuusan soomi karin sharcigu wuxuu u banneeyey inuu iska afuro maalin kastana hal koombo miskiin uu siiyo maalin walba hal koombo uu miskiinkii iska siiyo saasaa waajibkii uu markaa uga dhacay ruuxii waayeelka ahaa marka koombadan lama hormarin karo oo ma bannaano in la hormariyo tusaale ahaan hadda maantoo kale maantoo kale waa maalin sabtigaan hadda joognaa maalintan sabtiga ah tusaale ahaan haddii ramadaan uu yahay maantoo sabtiga koombadeedii waa inuu maanta bixiyo maxaa la diidan yahay shalay oo jimco ahayd inuu yidhaaho berri soonkii waajibka ahaa berrioo sabti ah soonkii igu waajibi lahaa aan maantoo jimcaha koombadeediisiisi hormarino ma ka gudmayo mana ansaxayo dadka qaarkoodna way sameeyaan ma ansaxayo mana ka gudmayo berrioo sabti ah soomkii berri sabti ahaa waajibkiisii oo koombadiisii waa sii hormarinaa huu leeyahay jumcaan sii dhiibi ma ansaxayo ma ansaxayo taas laakiin haddii dhowr koombo qofka ay isku gaarto maalan tusaale ahaan tobankii maalmoodoo ugu horreeyey ramadaankii ayuusan koombooyinkii uusan bixin tobankii ugu horreeyey ramadaanka koombooyinkii ma uusan bixin markaas muxuu samayn karaa ila wax la soo dhaafay weeye jumlo tobankiiba hal mar oo u bixin kara leanna maalmo faa'ida wey oo soo tegay laakiin tacjiilkaa la diidan yahay in la hormariyo ma ansaxayo walxaamilu haweenaydii uurka lahayd iyo walmurdicu haweenaydii nuujinaysay waxba taa ulfaariqa lalama xiriirin fiir in badanna masaladan waan soo sheegnay lama dhihin walxaamilatu walmurdicatu sida aan loo dhihin oo kale alxaa'idatu haweenaydii xaydka qabtay ereyadaas waxay ka mid yihiin ereyada aan taa u ta'niif ama taa ulfaariqa aan waxba lala xiriirinay ka midta leanna waxaa weeye ta'da sideedaba taa u ta'niifka ama taa ulfaariqa baahida keenaysa i walba waxay ahayd labsi ama ragga iyo dumarku ay isku qasmaan labsigaasu ahaa waxa keenaya awsaaftan oo kale iyo asmaadan oo kalena labsi kama imaanayo oo alxaamilu suurtagal ma aha rijulun xaamilun nin uur leh suurtagal ma aha rijulun murdicun nin nuujinaya marka meesha nin maba soo geli karaba maadaama meesha nin uusan soo geli karin maxaa la sameeyey alxaamil almurdic sida alxaa'id oo kale imra'atun xaa'iduna la leeyahay haweeney xaa'ida ah ma la dhahayo ta'la lama xilinayo imra'atun xaa'idatun ma la dhahayo lannahu waxaan meesha soo geli karin rajulun xaa'idun nin xayday meesha sooma geli karo marka meelaha ta'da lagula yimaado waa meelaha shakiga ama labsiga ninka iyo haweeneydu ay isku qasmi karaan awsaafta noocaas oo kalea ayaa lala yimaadaa taaulfaariq walxaamilu haweeneydii uurka lahayd iyo walmurdicu haweeneydii nuujinaysay in khaafataa labadooduba hadday u baqaan calaa anfusihima naftoodiiyay u baqeen oy u cabsadeen oo islaantii xaamilaana nafaqa daray ka baqday haddii ay soonto tii murdicada ahayd ee nuujinaysay iyaduna sidoo kale yacni adigoo sooman oo haddana lagu nuugayo waxay ka baqdeen nafaqa daro inay ku dhacdo naftoodii u baqeen afdarataa oo iska afurayaan labadooda wa calayhimaa dushoodana waxaa ahaaday alqadaa'u waxaana dushooda ahaaday qado ayaa dushooda ahaaday inay soo qadeeyaan aa lagu leeyahay haweeneyda uur kale iyo haweeneyda carruurka nuujinaysa hadday naftooda u baqeen qallabisaa laga rabaa raashin iyo fideo lagama rabo marka hadday naftooda u baqeen maxaa soo gelaya haddii naftoodii iyo carruurka ay u baqaanna maalan xaamiladii waxay u baqday khaafat calaa nafsihaa wa calaa xamlihaa nafteediina way u baqday uurkana way u baqday oo cunuga uurka ku jira in nafaqa dara ay ku dhacdo hadday soonto oo uu dhibaatoodo ayay u baqday tii nuujinaysa iyaduna nafteeda iyo waxay u baqday iyo weladka ay nuujinaysay hadday soonto labadaba way u baqday haddii labadaba ay u baqdona waa isku mid calayhima alqadaa qadaa lagu leeyahay mar walbaba wain khaafataa laakiin labadooda hadday u baqaan calaa awlaadihimaa caruurtoodii hadday u baqaan afdarataa labadooda way afurayaan wa calayhimaa dushoodana alqadaau qado iyo walkafaaratu kafaaro gud ayaa dushooda ah marba haddii caruurtii bis ay u baqeen naftooda uma baqayaan ilmihii bis ay u baqayaan ilmihii bis hadday u baqaan labadoodii haweeneydii carruurka nuujinaysay carruurkii u baqdeen nafaqdarro inay ku dhacdo tii uurka lahaydna sidaas oo kale carruurkii uurka ku jiray bisay u baqdeen marka naftoodii uma baqayaan awlaadda bis ayay u baqayaan markaa sharcigu wuxuu u baneeyey inay iska afuraan ayna maalmahaa soo qadeeyaan laakiin maadaama caruurtii ay u baqeen qadihii waxaa ku siyaadaya kafaaro kafaaro inay bixiyaan kafaaradaasna waxaa loola jeedaa maalin walba hal koombo haddii ay ramadaankii oo dhan soddonkii maalmood ama labaatan sagaalkii ramadaanka haddii kulli ay wada afureen labaatan sagaal koombo ama soddon koombaa lagu leeyahay iyo qado inay sameeyaan can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda waxaa ka ahaaday muddun hal mudd maalin walba hal koombo ayaa ka waajibay wa huwa mudkuna ridlun wa hulutun hal rodol iyo rodol saddex meeloodkiisa halkiisa meel wo rodolkaas iyo huludkaasoo bilciraaqiyi ciraaq loo nisbeeyey oo rodolka ciraaq micyaarka ahaa xilligaas oo wax lagu beegi jiray koombadu waxay la eg tahay hal rodol iyo hulud oo rodolka ciraaq laga isticmaalo ah walmariidu ruuxii mariidka ahaa oo xanuunsanayay iyo walmusaafiru ruuxii safray safaran safray safarkaasoo dawiilan dheer yufdiraani labadooda iyaguna way iska afuri karaan wayaqdiyaani wayna soo qadaynayaan markay afuraan sheekhu masalada meesha uuga hadlayo waxaa weeye ruuxa mariidka ah ee xanuunsanay iyo ruuxa musaafirka ah safarka weliba uu safrayo uu yahay safar dawiil safar dawiil waanu soo qaadanay waa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitir waa inuu dhan yahay meesha uu u socdaalayo oo u safrayo labadaas ruux ruuxa mariidka ah iyo ka musaafirka ah safarkooda musaafirka safarkiisu hadduu dheer yahay way afuri karaan wayaqdiyaani wayna soo qadaynayaan oo maalmihii ay afureen beddelkeedii waxaa waajib ku noqonaya cudurdaarku markuu ka zuulo inay soo qadayaan waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi waman kaana mariidan qofka xanuunsanaya ow calaa safarin ama safar dushiisa ahaaday fa ciddatun tiro ayaa dushooda ahaatay tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara ee kale maalmihii ay soo afureen mooyee maalmo kale waa inay soo qadayaan allah subxaana wa tacaala